kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dadka ku nool magaalada muqdisho iyo kuwa soo booqda ayaa sannadihii dhowaa si muuqda u arkayey horumarka ay caasimadda ka samaynayso dhinacyada arrimaha bulshada ganacsiga dhismooyinka cusub qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhinaca amniga oo in dhowaalaba soo hagaagay haddaba sidee ayay ku yimaadeen horumarradaasi sideese loo sii horumari karaa dhinacyada waxbarashada caafimaadka waddooyinka amniga iyo kaabayaasha guud ee caasimadda qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doona guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir cabdilcasiis cusmaan maxamed cabdicasiis waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a
aadaan ugu dhowahay bahda b o n oo salaama waana ku faraxsanahay inaan aan qayb ka noqdo adigaa mudan cabdicasiis bal marka hore xaaladda guud ee gobolka banaadir ee hadda waa side allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh sida aad ogtihiin dhammaan warbaahinta caalamka iyo warbaahinta gudahaba gobolka banaadir xaaladda amniga waxaad dareemi kartaa in caasimadaha adduunyada ula jaan qaadayo laamihiisa amniga si fiican ay u shaqeeyaan sida boolisiyada degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinka aad bay isku xiran yihiin eedada sirdoonka aad bay u shaqeeyaan nacabo fara badan ay dadka caasimada dareemayaan xagga nabadda inay ku tallaabsatay dowladda soomaaliya iyo guud ahaan maamulka gobolka banaadir waayahay dhanka amniga su-aalo ayaan kaa weydi doonaa balse tan iyo intii xilkan lagu magacaabay qaybta arrimaha bulshada maxaa kaaga qabsoomay dhinaca horumarinta arrimaha bulshada
walaalow markii nuur aad loo markii aada loo soo hadal qaado arrimaha bulshada qofka bini-aadinka ama insaanka wax noloshiisa marka hore usoo bidhaamayo ama usoo baxayo waxaa ka mid ah waxbarashadii caafimaadkii isboortigii intaasba horumar badan ayaan ka samaynay tanii markii aan imaanay caasimadda xafiiska looga arriminayay waxaan qabanay maxaa la yidhaahdaa inaan ka shaqayno dadka caasimadda ku nool inay helaan waxbarasho free ah gobolka markaan xilka la wareeganay iskuullada waxbarashada xilligaas waxay ahayd shan iyo toban iskuul ardayda dhiganaysay tiro ahaan labaatan kun aad bay ugu yaraayeen waxaan ka shaqaynay enrollmentiga ardaydaas inaan kor u qaadno oo in aan ka samayno maxaa la yidhaahdaa goobo badan hab wadnaada goobaha barakacayaasha maxaa yeelay waxbarashada gobolka banaadir waxaa hoostago ilaa eydka macallimiintii dowladda federaalka ee qaadatay ee dowladnimada soomaaliyan ee ku xoogooday bajetkan ay u ogolaadeen baarlamaanka federaalka soomaaliya canshuurtii laga qaaday ummadda soomaaliya qayb ka mid ah ayay ahayd ahdaafteen aada ugu muhiimsan waxaan dhaqangelinay kun macallin waxaan ka bedelnay enrollmentigii ardayda ardayda hadda maamulka gobolka banaadir si bilaasha wax ugu barto waxaa ilaa tir ahaan ay leeyihiin lixdan iyo afar kun in ka badan arday soomaaliyeed oo dugsiyada waxbarashada aada lixda maalin waxbarashada waxaan wasaaradda iskala shaqaynay in maalinta khamiista taa oo fasax ahaan jirtay iskuullada gobolka iyo guud ahaan soomaaliya in lagu soo daro macallimiintaasna si bilaash ah ee wax ugu bartaan waxaan kale ka shaqaynay arrimaha caafimaadka oo goobihii caafimaadka annaga oo maxaa la yidhaha premierka ah caafimaadka aan u bilownay in goobaha mchyada ay habeenii maalin ay ka shaqeeyaan dowladda hoosena ay la wareegto shaqaalihii caafimaadkaas registration loo sameeyo si loola xisaabtamo waxyaalaha faa'iidada u keeni kara ummadda soomaaliyeed iyo gaabka shaqadooda meesha ay ka jirto waxaa kale aan samaynay baawaro in badan dadka aan awoodin inay soo gaaraan goobaha caafimaadka ah in agaasinka caafimaadka gobolka banaadir arintaas uu liidkaas u qaato goobahaas laga soo qaado lamber baan u sameynay dadka caasimadana inay helaan caafimaad intii awoodeyna ah inaan kala shaqaynay waxyaalaha xusida mudan maamulka gobolka banaadir dad badan oo muwaadiniin soomaaliyeed ah aan awoodin caafimaad dibidda inaysan aadi karin maamulkana canshuurta dowladda hoose ee soo qaaday dib looga celshay sida maamooyin aad u fara badan iyo dad macallimiin ah oo bulshada qayb lixadle kaga jiray in dibadaha ay u dirtay sida turkiga indiya haddana oo ilaa hadda aan ku tala jirno maxaa la yidhaahdaa inaan ka xaqotirno intii awooddeena ay tahay wixii caafimaad awoodi waa in dalka wax looga qabto aan dibadda aan u dhuufino si dadkay u dareemaan shimka laga qaadaya in iyaga dib looga celinayo annagana ammaanada aan ku gudan karno waaya guddoomiye cabdicasiis waa mahadsan tahay waxyaabaha aad sheegtay waa waxyaabo ay bulshada u baahan yihiin laakiin dadka jilicsan ee muqdisho kuwooda ugu daran waxaa lagu tilmaamaa dadka barakaca ah ee magaalada gudaheeda ama hareeraheeda degan waana maaragtay dadka ugu baahiyaha badan gaar ahaan dhanka caafimaadka dhinaca waxbarashada iyo guud ahaan dhinacyada nolosha marka dadkaasi sidee uga warqabtaan waa mahadsan tahay nuur horta waxaa muhiim ah dalkeena inuu ekaado dalalka dunida ka jiro saa darteed marka waxaa loo baahanya inaan qaadno tillaabooyin cadcad oo arrintaas aan ku maaraynan inaan keenno dadka barakacayaasha ah oo magaaladan kasoo hayaamay dagaaladii ka dhacay deegaanadooda inta badan horta waxaan u samayna dubadejinaan u samaynaa hadda sidaan ognahayna goobaha ay degan yihiin waa goobo shakhsiyaad soomaali ay leeyihiin waxaan rabnaa waxaan dejinay balaan ama qorshe ah in dadkaas meel oo maxaa layidhahdaa dowladda hoose u samaysa dhul hadda waxar cadda laga dhisayo ayaa jiro ayamta anaga aan iska kaashanayno inaan guryo u dhisno meeshaas aan ku ilaalino wax walba oo bini'aadinka u baahan yahayna oo maxaa layidhaahdaa needs wantiskoodna meesha aan baahiyooda aan ku daboolno inaan geyno iskuulkii iyo goobtii caafimaadka ah markaas waxaan ku guulaysan karnaa inay caasimadda laga bixiyo qulqulka qaxootiga kusoo barakacayo caasimadda maxaa yeele dadkaan barakacayo waa dad soomaali ah kama imaanin dadka soomaali keli kuma soo barakacin muqdisho waxaa kusoo barakacay seyriyaankii waxaa kusoo barakacay maxaa la yidhaahdaa yamaniintii markii dalkooda uu ka dhacay dagaalkii sokeeye mar walba caasimadda waxay u heelan tahay in bilicda caasimada si loogu shaqeeyo dadkaas in la maareeyo goobaha ay degan yihiin waxaan ku astaynay goobo waxbarasho ah iyo goobo caafimaad intaba aan ku kormeerno shaqaalihiina ay tagaan inta badana waktigooda ay ku bixiyaan inta shaqaalaha noogu astaysan howlahaas oo ah arrimaha horumarinta arrimaha bulshada waxaan kala samaynaa wacyigelin buuxdo xagga nadaafadda iyo maxaa la yidhaha sidii u helaayeen biyo nadiifna waxaan iskaga kaashanaa hay-ado badan oo maxaa la yidhaha hoos yimaado oo shaqaynaya wadaxayso waaya qaxooti ayaa soo hadal qaaday oo yemaniyiinta ay ku jiraan dad suuriyaan ah ayaa sidoo kale jooga iyo dabcan qaxooti kale marka iyagana maxaad u qabataan oo ka caawisaan
sida aad la socotid qaxootiga siriyaanka markii dalkooda dagaalku ka dhacay markii imaan dadka soomaalida waa dad sida aad dareemi kartid naxariis ilaahay ku beeray xagga horumarka wax inay baxsadaan dad aad u jecel waaye magaalada caasimada waa lagu soo dhaweeyey dadkii awoodi karay inay shaqayn karaan meheradaha soomaalida qaarkood waxaa loo abuuray bisnesyo muqaaxiyo iyo maxaa inay ka shaqeyn restaurantayaal oo maxaa ugu soo kordhiyeen iyo qaarkii aan awoodi karin oo markaas farsamo ama waxbarashadooda ay leedataan waxaan u samaynay hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed registration ayuu sameeyey waa kala shaqaynay goobo dubadjin ayaa loo sameeyey maamulka gobolka banaadir sidaa ogtihiin maxaa la yidhaahdaa bilihii lasoo dhaafay qoysas suuriyan ayuu dib ugu celshay maxaa la yidhaahdaa waddankooda ay awoodi waa inay dib ugu laabtaan waxaan kale aan siinaa ciisiinta hadda kahor barnaamij waxaa jiray intaan hadda annaga aan joognay sanadka aan joognay ciisiin inaan u samaynay labada wadan hadda aan soo xustay siriyaanka iyo yemaniinta waxaan siinay maxaa layidhahdaa ifdaar ama maxaa layidhah qofka markuu sooman yahay wuxuu u baahan yahay si ay u dareemaan dalkooda inay joogaan oo walaalahooda ay la nool yihiin annagana aan meeshaas hoos aan ka xariiqnay dadka soomaaliga ah muwaadinka wuxuu heli karo inay iyaga naga helaan si aysan u dareemin inay yihiin dad laajiyiin ah
waayahay dhinacyada amniga haddii aan aan fiirino magaalada bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa la dhihi karaa amnigeedu waa suu hagaagayay marka maxaa isbedelay
walaalo horta allah subxaana wa tacaala waxaan ka baranaynaa inuu dalkeena u noqdo wadan aamin ah siduu nabiga alayh salaam uu dhahay markuu rabbi jacali hada baladan aaminan marka anigoo hadda dhambaal dadka soomaalida waxaan u maraynaya inuu dalkeena horta aamin ilaahay noogu dhigo hadda caasimadeena alxamdulilah waxaa lagu guulaystay ciidamada qalabka sida guud ahaan waxay ku guulaysteen inay caasimada ammaan ay ka dhigaan waxyaalaha nuqdaxaadku ahaan wax kalmaysan ahayn waxaa lala yimid maxaa la yidhaahdaa xirfado oo looga adkaan karo dadkii nabadda markaas diidanaa oo nabaddiidka ahaa waxaad caasimada maanta laga waardeynayaa coosey iyo maxaa la yidhahdaa goboladii dhexaa laga waardeynayaa dadkii qaraxyadii iyo maxaa la yidhahdaa problemadii dilinka geysan jireen goobahooda ayaa loogu tagay goobahooda ayaa loogu adkaaday ciidamada geesiyaasha qaranka soomaaliyeedna waxay muujiyeen inay dalkooda u shahiidaan shahiid dalkooda u shahiidaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa u kacay xukuumadda dhammaanba maamulka gobolka banaadirna wuxuu damaanad qaaday askari walba oo dagaalka kusoo dhaawacmo in uu maxaadira caafimaadkiisa u damaanqaday maamulka gobolka banaadir inuu baxsho taasna waajib dastuurina saarneyd aheyd dhiirigelintaas iyo warshaqeynta shacabka lala yeeshtay madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay garawaa guryaha ka soo saar wacyigelinta magaalada way ku badan tahay guddoomiyaasha degmooyinka har iyo habeen way shaqeeyaan laamaha waxaa shaqeeya waaxyaha shaqeeya laamaha amniga si hoose ay wada xiriiraan xiriir waxaa ka dhexeeya bulshada iyo ciidanka saa darteed marka waxaa lagu guuleystay in caasimada ay noqoto caasimad laisku haleyn karo nabdoon sida og tahay hadda waxaa lagu soo gebaya caasimada koobkii maamul goboleedeed iyo gobolka banaadir ee caasimada magaalada muqdisho ka dhacay kaasoo u soo jeeday in dunida ama wadamada horumaray ay kusoo qaataan niyuuskooda marka saa darteeda waxaa noo muuqda waxay tahay muqdisho oo maxaa la yidhahda u tillaabsatay nabad iyo horumar waayahay muqdisho waxaa dhowaan ka dhacay fal ay soomaalida ka wada argagaxday aadna u dhibsadeen oo ah gabadh gubay sida la sheegayo kadibna u dhimatay falkaas marka maxaa faahfaahin ah oo aad arrintaas naga sii kartaa alla horta inaa lilah wa inaa ilay raajicuun gabadhaas gabar soomaaliyeed oo islaam ah muxtarim aheyd la oran jiray luula cabdilcaziiz gabadhaas waxay ku nooled xaafadda dharkeeley caasimadda muqdisho gabar wax bartay horeyna u ahayd gabar maxaa la yidhahda macalimad ah dadka bari jirtay maxaa la yidhahda tarbiyada islaamka qur'aanka iyo axaadiista meel malacbad ayay ka shaqayn jirtay ayadaana maamuli jirtay horta waxay ahayd qof iyada nafsadeeda anfacday bulshadana anfacdo allah subxaana wa tacaalana hadda meesha u qora ayay martay wayna shahiiday falkaasna waa fal argagax ah oo xashnimo ah oo maxaa la yidhaha bahalnimo ah waana cambaaraynaynaa horey waxay haystay ilmo agoon ah oo lix cunug ah ka maamul ahaan annaga waa ka tacsiyeynay maanta xaafadii aan tagnay aniga gudoomiyihii gobolkii laamihii amniga oo socono inoo sugadii iyo booliiskii waana inaan ka xunnahayna dadkii waa dareysiinay falkan dhacayna wuxushnimada ahna laamaha amnigana inay gacanta kusoo dhigi doonaan bulshada soomaaliya siday ugu dhidhisana waxaan leenahay waa hiilo oo dadka dareen ay ku muujiyeen oo weli dareen qaran oran karo in gabar soomaaliyeed oo ahayd in la ixtiraamo hooyo soomaaliyeed ahayd oo annaga waajib naga saaran yahay in lagu badbaadiyo wixii awood ah aan awoodi karno qof walba oo soomaali ahna waxaa uu baaqayaa garan karo ama qofkii ehel ah ka qayb qaatay arrintaasna in ay ka tooba keenaan ay soo dhiibaan ninkaas meesha uu ku jiro si cadaaladda loo mariyo gabadhaas gabadhaas luul cabdilcaziiz aadaan ugu xunnahay falkaasay ku geeriyootay waana gabar shahiid ah oo shahiiday ayada meel fiican ay u horumartay laakiin dhagarqabaha dhibkaas geystana way la taali doontaa adduun iyo aakhiraba weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed cabdicasiis khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo assalaamu calaykum v o e dhammaantii waan idin salaamaya magacaygu waa mawliid mascadda dhabarey oo jooga degmada guldogob aad baan u salaamayaa guddoomiyaha iyo dhegeystayaashadaba waxaan raba inaan guddoomiyaha weydiiyo su-aal aad u kooban oo ah gudoomiye intaad joogteen runtii wax fiican baad qabateen oo runtii la taaban karo laakiin magaalada muqdisho waxaa jira xilliga marka roobku yimaadoo kale in maaragtay biyuhu fadhiistaan magaalada gudaheeda marka ma isku daydeen oo marna ma isku soo hadalqaadeen in magaalada tuubooyin loo sameeyo biyaha qaado magaalada maaragtay ka saara si looga baaqsado magaalada gudaheeda biyihii fadhiisan jiray oo dadku maaragtay dhibaatada ku ahaa su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha waa mahadsantii dhammaantiin weliid aada u mahadsan tahay waa sax sida aa sheegtay roobabka markay da-aan magaalada waxay noqonaysaa magaalo emergency inay ku suntan tahay qorshe ayaa jiro dowladda hoose ay diyaarisay waxaan rajayn doonaa insha allah inaan mar dhow aan soo bandhigi doono qorshahaas waxaa ka mid ah inaan sameynay feasibility study oo in diraasad la sameeyo roobabkan iyo dhuumankii hore biyaha u qaadi jiray inaan dib u furno iyo maxaa la yidhaahdaa isha wadooyinkii biyaha mareynada u xirmana inaan dib u maxaa la yidhaahdaa aan iyaga naftirkooda aan furno dhuumahaas si ay u gaaraan goobihii biyaas loogu talagalay waana ka xunnahay annagoo caasimadda maamulayno ummadana maxaa la yidhaha waajib ayaa naga saana dadka soomaaliyeed waxaan xaq u leeyihiin wax walba oo dowladda soomaaliya karaankada itee maamulka gobolka banaadirba inaan maxaa la yidhaahdaa arrinkaas si deg dega wax ugu qabano waxaana dareemi kartaa dunida hadda aan ku noolnahay roobkii dhacay ilinaha ahaa dhibaatadii iyo wadamooyinka horumaray uu gaarsiiyey annagoo maanta dalkeena soo kabanayana marxaladda iyo waxyaalaha uu gaarsiina aan dareemi karno laakiin aadaan ula tacaalinay waana lasii tacaali doonaa insha allah qorshahaas intuusan roobka nagu imaaninna waa kasii baaraan degnay waqtiyada sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah inaan xalina ayaan rajayn doonaa hadda xalkeeda waxaa noo socdo wadada dheer school bulisiya oo gasho elborka xalkeedna waxaan rajayn doonaa in maxaa layidhaha bilaha soo socda inoo dhamaato insha allah biillahi alkariim
waa tahay dhegeyste kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan jubbaland adiyaa barnaamijka iyo damiga ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka iyo dhegeystayaasha inta waa salaamay mudana gudoomiye waxaa jirtaa in magaalada muqdisho ay sii fidayso ama ay korayso wadooyinka interlooga loo yaqaana siday bulshada degan xaafadaha jidcadayaasha ah iyo gobolka oo iskaashanaya ee muqdisho looga sii hirgeli karaa wadooyinka interlokska ah waa mahadsantaha
aadaan u mahadsan tahay caasimadda dadka ku nool aad ay noola shaqeyn haddaan nahay maamulka gobolka banaadir dhammaantood mahada ka gaarta ayaan leenahay dadka bulshada caasimadda ku noolna iyaga ayaa diyaar u ah in ay maxaa layidhaha bilacda ay ka qayb qaataan maamulka gobolka banaadir sidaa la socotay sanadkaad lasoo dhaafayay wadooyin badan ayuu oo ka jaray maxaa la yidhaha wadooyin badana xeryaha laga jaray horumarka bilacdana qayb ayay ka tahay wadooyinka xaafadaha galana waxaa noo diyaarsan qorshe ah in aan marka hore aan ka samayno goobo biimareen ah then intaa kadibna interlogyo fiican aan dhigno si bilacda ay u hagaasanaato carruurtana ay u helaan wadooyin sax ay mari karaan iyagoo si caafimaadna ay ugu raaxaysan karaan deegaankooda
waaya guddoomiye magaalada muqdisho sanadihii dhowaa waxaad moodday inay sii fidaysay gaar ahaan markaad fiiriso dhanka ganacsiga guryaha la dayactirayo ama dhismooyinka ama xaafadaha cusub oo maaragtay kusoo kordhaya magaalada dhexdeeda marka meelaha ugu badan ee aad hadda isla dhihi karto magaalada waa ay ka fiday haddii aad dhegeystayaasha aan muqdisho baryahan tegin u bidhaamiso
waxaan aad ugu faraxsanahay waa su-aal fiican dadka soomaaliyeed qurbaha ku noolna ay mudan yihiin inay ka ogaadaan caasimadooda meesha ay marayso iyo meesha shalay ay taagneed sida aad la socotid xaafadaha aad u fiday waxaa ka mid ah daarsalaan xaafadda hadda deegaanka annaga aan u naqaano toddobiiyo tobanka degme iyo saddexa deegaan saddex deegaan ay qayb ay ka tahay daarsalaan waxaa maalgashtay ganacsada soomaaliyeed ee shirkadda salaam somali bank ay ugu horeyso waa ku ammaanaynaa ganacsada soomaaliyeed waxaa kala jiro deegaankaas maxaa la yidhaha jaziira iyagana ay maalgashteen maxaa la yidhahda i b s bank meelaha aada ugu fidis waxaa kamid a degmada hodon kaaraan wadajir dharkeeley maxaa la yidhahda kaxda dhammaan waxaa ka socdo maxaa la yidhahda duub habeen duubqaabeyn guryaha hadday noqon lahayd iyo bilicda guryaha la qurxinayo intaba
maadaama aad qeybta arrimaha bulshada qaabilsan tahay dhalinyarada waxaan ognahay shaqala-aanta inay kamid tahay waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada maaragtay caqabadaha ku ah marka dhalinyarada maxaa u samayseen gobolka banaadir
aadaan u faraxsanahay nuur waa muhiim dalkeena sida aad dareemi kartid waxaa ka jirto shaqla-aan baahsana ayaa ka jirto dowladda hoosena waxay u taagan tahay inay shaqa abuur ay u samayso dhalinyarada soomaaliyeed waajibna ay tahay in aan iskala shaqeyno wasaaradda shaqada shaqaalaha arrimaha bulshada iyo maamul gobolka banaadir waxaan samaynay dhalinyartu inaan u abaabulno qaar walbo hobbiga iyaga ay jecel yihiin waxaan rabnaa insha allah shaqooyinka dambe aan qaadan doono inaan soo bandhigi doono si feer ah dadka maxaain walba oo danaynaya muwaadin soomaliya inuu tartamana u tartamo shaqada dowladda muse xamar shaqooyin way jiraan oo hal abuur badan ayaa jiro sida maxaa la yidhahdaa inaan maalgelin u sameynay meelaha gabdhaha ay ku bartaan cilaanka harqaanka si farsamada ay u noqoto mid bulshada wax ugu kaabto noloshooda isbedelna ay u samayso maxaa yeele qofka aqoonta theoriga bartay iyo ninka farsamada bartay inta badana nolosha waxaa ku guulaysa ninka farsamada bartay dalkan u noqon karo g b d wadankana ku horumari karo wax soo saarkaas shaqa abuurkaas hay-ado badan hadda iskala shaqeyna ayuu m t a ka mid tahay harjeyn doonaa insha allah inaan ku sameyno hoosudhac shaqala-aanta baahsan ee ka jirta caasimada
waa gartay dhinacyada isboortiga iyo maaragtay fanka iyo suugaanta maxaa idinkaga qabsamay walaalow aadaan ugu faraxsanahay waa su-aal muhiim ah hadda waxaa bilaaban doona insha allah isbuucyada soo socdo tartan ee degmooyinka ay qaban doonaan xagga fanka iyo suugaanta waxaad dareemi kartaa in dhaqankeena soo jireenka soomaaliyeed oo meesha ka baxay heesada heesaha hadda maanta la qaadayo heesihii brisamaadkii fanaaniinteena aada ugu weynaa oo xiisaha lahaa oo dadka ku baraarujinaya wadaniyadii iyo wadan jaceylkii iyo horumarinta dhaqaalihii iyo waxbarashadii dhan walba oo dadka u tusinaya inay ahaadaan heese dad tawjiihay tawjiihi u sameeyo meesha hadda badana inay ka baxeen dhalinyarta ayaan dareemoynaa waxaan soo celin doonaa maxaa la yidhahda waxa la yidhaahdo fanka fanka iyo suugaanta dib u milicso caasimadda aan inaan keenaan rajeyn doonaa degmooyinkana laga ambaqaadi doonaa bilaha soo socdo waxaan rajeyn doonaa februayo dhexdeeda inaan bilaabi doono kulley waa xusi doontiin run ahaantii maxaa la yidhaahdaa haddii aan bilaabno jabtarkaas idinkana waxaad ahaan doontiin saaxiib joogto la ah caasimadda iyo degmooyinka dhanka isboortiga sidaa la socoteed isboortiga waa isdhexgal bulsho caasimadda degmooyinkeeda waxaa ka socdo koobabkii maxaa la yidhahda ardayda dugsiyada maxaa waxbarashada dugsiyada sare jaamacadihii aan ka bilaabnay waxaan ka bilaabnay horyaalkii hadda socdo oo maxaa la yidhaahdaa bilowday waxaa ciyaarayo maxaa la yidhaahdaa kooxihii dowladda hoose maanta waxaan keena dhalinyaro soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay oo maxaa la yidhahda soomaali ah soomaali canadian ah waxaan ka keenay dalka canada waxaa nagala shaqeeyay ambasatorkii xiriirka kubadda cagta soomaaliya canada north america uu fadhiyo marka aan keenana waxaan maanta ciyaar saaxiibtinimo ay dheeleen ciyaarta dowladda hoose maxaa la yidhaha maamulka gobolka banaadir iyaga ciyaar qurux badan ayaa meesha lagu soo bandhigay tuulada ciyaaraha staad muqdisho ayaa lagu qabtay waxayna tahay ciyaartu arrimaha bulshada haddii la horumariya caasimada mid nabdoon nabadana ka qaadan karta ay noqon kartaa waayo ugu dambeyntii gudoomiye inkastoo kaabayaasha dhaqaalaha horumar laga dareemaya caasimadda waxaad moodaa in weli aysan fari ka qodnayn marka haddii ay ahaan lahed dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo wadooyinka iyo wixii lamidka ah ma jiraan yool aad tiigsanaysaan mustaqbalka dhow
ha ha waa muhiim waxaan hari habeen aan u taagana waxay tahay inaan gaarno caasimadaha dunida qaabkay u yaaliin mar walba waxaan la xisaabtanaa shaqooyinka dowladda hoose ee heeso hadday noqon qaybta adeega bulshada oo loo qabanayo iyo qaybta daqliga canshuuraha markii aan aragno garaafka canshuuraha bishaan waxa na soo galay iyo bilaha kale waxa annaga aan fili karno inaan maxaan ku horumarino kaabayaasheen dhaqaalo waxa aan rabnaa waxay tahay hadda waxaan hirgelinay samafarihii caasimadda waxaa aada u shaqeynaya ciidankii maxaa la yidhaha trafikada loo yaqaanay si horumar loo sameeyo maxaa la yidhahda jaamkan uu yaraado waxaasna waxaa keeni karo markaan gaarno garaafka dhaqaalaha meesha annaga arabno dadka soomaaliyeed ku nool caasimadana u hambalyaynayna sida cashuur bixiyaal ay u yihiin waxaan kula dardaarmaa inay cashuurta bixiyaan ayagana dib loogu celin doono adeegyada bulshada ay u baahan yihiin
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sidoo kale dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo